بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله والكلام لفظ مفيد والكلام كلامك لفظ لفظ وي لفظ مفيد وحفائيدية لما أنهيت القول وشرح wuxuu yidhi markaan dhammeeyey ka hadlidda filkelimati kelimadda wa aqsaamiha halaathati iyo qeybaheeda saddexda ah ka hadlidooda markaan dhammeeyey sharactu waxaan gudagalay fii tafsiiri lkalaami kalaamka tafsiirkiisa fadakartu waxaan sheegay annahu kalaamku cibaaratun inuu cibaaro ka yahay cani lafdi lmufiidi lafdigii mufiidka ahaa waa cibaaro laga cabirayo lafdigii mufiidka ahaa markii kalaam la leeyahay wanacnii bilafdi lafdi waxaan ula jeednaa buu yidhi alsawta almujtamila codka kulansanaya calaa bacdi alxuruufi xuruufyada qaar ka mid a ow maa huwa ama wixii fii quwati daalika fii quwati daalika kaa awooddiisa wixii ku sugan yacni wixii aan ahayn sawt mujtamila laakiin fii quwati sawti almujtamil ku sugan yacni awooddii sawt oo kale ayuu leeyahay faalawalu midka hore naxwu rajulun wa farasun wey asawt lmushtamil lafdiga ah asawt lmushtamil tusaalihiisu waa sida rajulun iyo faras wathaani midka labaadna ka damiiri lmustatiri waa damiirka ku asturan oo kale fii naxwi idrib wadhab almuqadari ee la qadarayo biqowlika hadalkaaga lagu soo qadaraya aada leedahay anta sheikhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu uga hadlayaa alkalaam alkalaam maxaa la yidhaahdaa waa tacriifiyo wuxuu yidhi alkalaamu lafdun mufiidun kalaamku waa lafdi wax faa-iideeya markuu yidhi lafdun mufiid ayuu haddana si gooniya wuxuu u tacriifiyey lafdi lafdiguna waxaa waaye buu yidhi alsawt almushtamil calaa bacdi alxuruuf codka kulansanaya xuruuftii hijaa-iyada qaar ka mid a kaasaa waxaa la yidhahdaa lafdi lafdiga waa soo marnay tacriifkiisa in badan laakiin waxaan ugu ziyaado ah ow maa huwa fii quwati daalika hadalka uu yidhi lafdi waxaa la yidhaahdaa wixii kulansada sawt ama cod oo xuruuful hijaa-iya kulansanaya xuruuful hijaa-iya waa xuruuftii alif axmaalaha laga bilaabo alif ilaa ya kaasaa waxaa la yihahdaa allafdi ow maa huwa fii quwati daalika ama wixii ku awood ah arrinkaas macnaha wuxuu ula jeedaa wixii la awood ah asawt lmushtamil lagu dhawaaqi maayo laakiin wax lagu dhawaaqo ku awoodiyah sida faacilka idrib iyo faacilka idhab wey idhab iyo idrib sawdaa ku dhawaaqaysa oo aan lafdigaas ahayn miyaa jira oo raacaya ma jiro laakiin maxaa muqadar u ah muqadar maxaa u ah faacilkii waa muqadar wujuuban taqdiirkaasina waxaa leedahay markaad soo qadarayso anta ayaa leedahay antadan muqadarada ah kalaam ma tahay mase ma aha kalaam way tahay maxaa yeele waa lafdi waa sawtun yacni waa lafdi mufiid ah lafdi mufiida markaan leenahay ma aha lafdi lagu dhawaaqay asawt lmushtamil ma ah laakiin wuxuu la awood yahay asawt lmushtamil bimacnaa waa cod xuruuful hijaa-iya la rabay inuu kulansado laakiin hadda aan lagu dhawaaqin oo qarsoon oo fii quwati daalika sidaas ula jeeda marka lafdiga waxaa soo gelaya mid lagu dhawaaqa oo xuruuful hijaa-iya kulansanaya iyo mid aan lagu dhawaaqayn oo muqadar ah mid aan lagu dhawaaqaynin oo muqadar ah oo la mida midkaa lagu dhawaaqayo xuruuful hijaa-iyaha kulansanaya oo hadda markaad tidhahdo daraba zaydun ficil iyo faacilu ka kooban yahay soo maaha daraba zaydun wuxuu iska saaran yahay ficil iyo isim faacilku soo isim maaha faacilku waa isim iyo ficilku iska saaran yahay markaad tidhaahda idhab maxay iska saaran tahay idhab ficil iyo faacil muqadar ah hadda faacilkii ma sheegna faacilkii ma sheegna idan faacilkaas muqadarkan waxaan leenahay waa lafdi waa kalaam maxaa yeele waa lafdi mufiida yacni inta iska saaran waa lafdi mufiida w ow maa huwa fii quwati daalika marka sidaas ula jeeda ow maa huwa fii quwati daalika ay fii quwati asawti almushtamil sawtkii mushtamilka ahaa quwadiisa iyo awoodiisa wixii ku sugan falawalu midka hore naxwu rajulun waa farasun wey rajulun waxay iska waxaa hadda ay kulansanaysaa ra iyo jiim iyo laam waa xuruufulhijaa-iyihii qayb ka mid ah farasun waxay kulansanaysaa fa iyo ra iyo siin xuruufta hijaa-iyada qayb qayb ka mida wey qaybtaasi marka waa qaybtii ahaa sawdkii mushtamilka ahaa calaa bacdi alxuruufi alhijaa-iya wathaani qaybta labaad wathaani haaniga muxuu ula jeedaa oo maa huwa fii quwati dalika midka ulahaa wey kadamiiri lmustatiri sida damiirka mustatirka way fii naxwi idrib wadhab ku asturan almuqadari biqowlika ee lagu soo qadarayo qowlkaaga ama hadalkaaga ah anta aada leedahay wanacni bilmufiidi mufiid waxaan ula jeednaa maa yasixu liktifaau bihi midka uu ansaxaya in lagu kaaftoomo ayaa mufiid la yidhaahdaa fanaxwu qowlika qowlkaagoo kale aada leedahay qaama zaydun kalaamun waa kalaam liannahu lafdun maxaa yeele waa lafdi yasixu liktifaau bihi ay ansaxaysa in lagu kaaftoomo maa yasixu aliktifaau bihi waa waxay kutubada qaar dhihi jireen maa yaxsunu sukuutu calayhi aliktifaau bihi maa yasixu aliktifaau bihi iyo maa yaxsunu sukuutu calayhi waa isku mid mufiidka markii la tacriifinayo waxaa la dhihi jira soo ma aha waa midkay habboon tahay ama ay wanaagsan tahay in lagu aamuso oo hadal macnaha wax faa'iideynaya ah shiiku lafdi kaleu kaaga cabiree waa isla asiigi wey oo wuxuu ku yidhi mufiid waxaa la yidhaahdaa maa yasixu aliktifaau bihi midka ay ansaxayso in lagu kaaftoomo mar haddaad ku kaaftoomi kartid hadalka waa mufiid fa naxwu qowlika qowlkaaga aada leedahay qaama zaydun kalaamun waa kalaam liannahu lafdun maxaa yeele waa lafdi yasixu aliktifaau bihi ay ansaxaysa in lagu kaaftoomo haddii lagu yidhahdo qaama zaydun hadalkaasi hadal mufiida waay waa hadal aad ku kaaftoomi karto faa-iidana aada ka qaadanayso faa-iidadaasina waa maxay inuu zayd taagan yahay ayaad ogaatay waa cilmi kugu soo kordhay iyo faa-iido kuu soo korortay wey wa naxwu zaydun zayd oo kalena laysa bikalaamin kalaam ma ah zayd keligii kalaam ma ah liannahu lafdun maxaa yeele waa lafdi laa yasixu aliktifaau bihi aysan ansaxayn in lagu kaaftoomo zayd oo kale lafdi waaya laakiin maxaa ka maqan yaa mufiidaa ka maqan ilan kalaam waxaa la dhihi karaa lafdun mufiid waa in labadaba uu kulansado lafdi wax faa-iideynaya kalaam la dhihi karaa hadduu lafdi yahay laakiin uusan mufiid ahayn laysa bikalaamin kalaam ma aha kalaam la dhihi maayo zayd waa lafdi maxaa yeelay wuxuu kulansaday xuruufta hijaayadii qayba ka mida za iyo ya iyo daal waa xuruuful hijaaya bacdi ka mid a laakiin waxaa ka maqan inuu mufiid yahay sidaa darteed laysa bikalaamin kalaam ma aha liannahu lafdun maxaa yeelay zayd waa lafdi laa yasixu aliktifaau bihi aysan ansaxaynin in lagu kaaftoomo haddaa hadda qof ku tiraahda zaydun waruu ku kaaftoomi kara ma aha walidaalika markiiba su-aaluu soo jeedinaya wuxuu ku leeyahay zayd maxaa ka wadaa ma zaydaa istaagaad ka wadaa ma zaydaa la dilaad ka wadaa ma zaydaa tagaad ka wadaa maxaa ula jeedaa mar haddii su-aashaasi ay kugu soo wajahnaato meesha ma yaallo mufi ifaado ma taalo faa-iido ma taalo maxaa yeele warkaaga hadduu mufiid ahaan lahaa wuxuu ahaan lahaa mid lagu kaaftoomo marka zayd keliya mufiid ma ah hadduusan mufiid ahayn kalaam ma ah maxaa yeele waa lafdi laa yasixu aliktifaau bihi aysan ansaxayn in lagu kaaftoomo waidaa katabta haddaad qorto zaydun qaa'imun zaydun qaa'imun haddaad qorto maalan falaysa bikalaamin ayadana kalaam ma ah zaydun qaa'imun oo qoran kalaam ma ah liannahu maxaa yeele wa insaxa aliktifaau bihi haba ansaxo in lagu kaaftoomee laakinahu laysa bilafdin lafdi ma aha shiiku tacriifkii kuu sharaxaya tacriifu lkalaam ayuu kuu sharaxaya wuxuu rabaa inaad fahamto waxa tacriifkan ka baxaya iyo waxa soo gelaya inaad kala sooci karto alkalaam waa lafdun mufiid lafdi maxaa ku baxaya waxaan lafdi ahayn lafdi tacriifkiisa muxuu ahaa asawt lmushtamil soo ma ahayn iyo wixii ku quwahu la awooda wixii aan soo gelin marka asawt lmushtamil iyo wixii la quwaa waxaan ahayn lafdi lama yidhaahdo hadduusan lafdi ahayn kalaam ma noqon karaa kalaam ma noqon karo maxaa yeele kalaamku waa in labadaasi uu ka kulmo lafdi iyo mufiid kelimadda mufiida waa kuu sheega waxa ku baxaya wax walba oo aan lagu kaaftoomi karin mufiid ma ah hadduusan mufiid ahaynna kalaam ma ah taa xaggaasuu mariyey wax walba oo aan ahayn sawt mushtamil calaa bacdi alxuruufi alhijaa-iya cod kulansanaya xuruuftii alifaxmaalaha qaar ka mid a waxaan ahayn iyo wixii ku quwo ah wixii aan labadaasi ahayn ayagana lafdi ma ah labadaasi waxaan ahayn waxaa ka mid a oo labadaasi aan noqonayn kitaabada iyo qoraalka qoraalka markaad markaad akhriso waa mufiid haddaad maalan hadda qaama zaydun ama zaydun qaa'imun aada qorto qoraalkan kalaam lama yidhaahdo cinda naxwiyiin qoraalkan ayaga istilaaxoodu kalaam ma aha maxaa yeele qoraalkan ma aha lafdi ma aha lafdiga soo sawd ma aha qoraalku sawd miya qoraal sawd ma aha marka adiga ku dhawaaqaysa laga hadli maayo laakiin markuu qoran yahu maktuub yahay sawd lama yidhaahdo mar hadduusan sawd ahaynna lafdi ma aha hadduusan lafdi ahaynna kalaam ma aha lidaalika wuxuu hadda kugu tusaayeeyey jumla mufiida oo haddana la leeyahay kalaam ma ah maxaa yeelay qowl lagu dhawaaqay ma ahe waa qoraal wa idaa katabta haddaad qorto zaydun qaa'imun zaydun qaa'imun haddaad qorto maalan falaysa bikalaamin kalaam ma aha liannahu wain saxa aliktifaa'u bihi maxaa yeelay haba ansaxo in lagu kaaftoome eh laakinahu laysa bilafdin lafdi ma ahan buu yidhi lafdi ma aha lafdii hadda waa sawd mushtamila sawd mushtamila ma aha wakadalika sidaasoo kale idaa asharta ilaa haddaad ishaarta buu yidhi ilaa axadin haddaad qof u ishaarto bilqiyaami istaagid aw ilqucuudi ama fadhi haddaad u ishaarto falaysa bikalaamin kalaam ma aha liannahu laysa bilafdin maxaa yeele lafdi ma aha ishaaradu lafdi ma aha haddaad qof gacanta ugu ishaarto sidaa aad tirahda macnaheedu waa maxay ijlis waaye soo maaha fariiso waaye ishaaradaasi kalaam miya kalaam ma aha maxaa yeele lafdi ma aha lafdi waxaa noqon kara wixii lagu dhawaaqo waay waa sawdkii kulansanayay xuruuftii alifaxmaalaha qayb ka mida waa sawt waa dhawaaq dhawaaq iyo ishaaro waa kala duwan yihiin hadday ishaaradu kalaam ahaan lahayd salaaddu waa buri lahayd ishaarada waa ku buri lahayd soo maha ishaaran hadda salaadda kuma burto nabiga calayhi salaatu wasalaam waatu u ishaaray saxaabada an ijlisuu markay gadaashiisa istaageen asoo fadhi ku tukanaya wuxuu u ishaaray an ijlisu fariista asmaa binta abi bakrin markay caaisha u timid ayadoo salaatulkusuuf la tukanayay ayay tidhi ma aayad iyo mucjiso dhacdaa loo tukanaya markaasay madaxa ugu ishaartay ishaarada madaxa kor loo taagaya macnaheedu waa maxay waa nacam haa waay ishaaro waaye laakiin kalaam ma ah hadduu kalaam ahaan lahaa salaaddu waa buri lahayd ilan kalaamka salaadda waa ku buraa ishaaradu marka kalaam ma ah maxaa yeelay lafdi ma ah lafdigii kulansanaya xuruuftii alifaxmaalaha qayb ka mid ah ma soo gelayso ishaarada walidaalika sheikhu wuxuu yidhi wakadalika idaa asharta ilaa axadin haddaad qof u ishaarto bilqiyaami istaagid aw ilqucuudi ama fadhiisi haddaad u ishaarto falaysa bikalaamin kalaam ma ah liannahu laysa bilafdin maxaa yeelay lafdi ma ah tacriifka si fiican uu sheikhu noogu sharxay raximah ullah alkalaam waa lafdun mufiid waxaa la rabaa shayga markii la tacriifinayo inaad jaanib walba ka fahamsan tahay tacriifkaas oo waxa soo geli kara iyo waxa ka bixi kara waa inay kuu suuradaysan yihiin qalbigaaga inay ku suuradaysan yihiin aa la rabaa sheikhu hadda wuxuu kugu sharxayaa waxaa la rabaa inaad suuradaysato waxa tacriifkan ka baxaya iyo waxa soo gelaya waxa soo gelayana aad ku dabaqdo wixii ka baxayana aad ka saarto tacriifaadka la iska sheegi maayo waxyaabaha soo gelaya waxyaabana waa baxaya qaama zaydun zaydun qaa'imun markaas saas ugu dhawaaqdo waa kalaam soo maha waxaa ka fiirinaya ma lafdiba waa lafdi waxaad ka fiirinaysaa ma mufiidba waa mufiid khalaas mar hadduu lafdi yahay mufiid yahay waa kalaam hadduusan lafdi ahayn mufiidna uusan ahayn laysa bikalaam haddii labada mid ka mida la waayo laysa bikalaam kalaam ma ah haddii laysla waayo ama mid ka mida la waayo kalaam lama yidhaahdo halkaas sheikhu wuxuu uga baxay tacriifkii alkalaam kalaam iyo tacriifkiisa wuxuu guda gelayaa marka inta kalaam uu iska kori karo iyo qaybaha uu iska fuulo kalaamka uu iska korayo ayuu ka hadlayaa wuxuu yidhi wa aqalu itilaafihi inta ugu yar ee kalaamku uu iska koro min ismayni laba isim wey ka zaydun qaa'imun aw ficlin wasmin ama waa ismiya ficilka qaama zaydun aqalu buu ka aqbiray yacni inta ugu yar ee kalaamku iska koro waa zaydun yacni waa laba isim ama waa ficil iyo isim labada isim waa zaydun qaa'imun uu ku tusaaleeyey waa laba isim mubtada iyo khabar waayo aw ficlin wasminka qaama zaydun buu ku tusaaleeyey waa ficil iyo faacil qaala wuxuu asharxu suwaru ta'liifi alkalaami suuradaha hadalku iska koro situn lix suuradood wey asuura waa bisaad maxaa loola jeedaa suura waxaa la rabaa inaad wixii suuradaysataa la rabaa yacni suuradaha iyo qaababka uu iska koraya kalaamku waa lix lix kama baxsana macnaha wadalika liannahu imaa imaa yata'alafu min ismayni imaa wuxuu iska korayaa laba isim ow min ficlin wasmin ama ficil iyo isim ow min jumlatayni ama laba jumlo ow min ficlin wasmayni ama ficil iyo laba isim ow min ficlin wa halaaثati asmaa ama ficil iyo saddex isim ow min ficlin ama ficil wa arbacati asmaa iyo afar isim meeqa waa intaas markii la isku daro waa lix we lixdaas suuradood ayuu kalaamku iska koraa lixdaasaa kugu sharaxaya marka wuxuu yidhi amaa itilaafuhu min ismayni amaa kalaamku inuu iska koro laba isim falahu arbacu suwarin afar suuradood uu leeyahay hadalkan uu soo wada shiikhu hadallo dhib badan ma ahan wax aada u sahlan waay wixaan mutamimaha kusoo aragnay mutamimaha aqalu maa yataalafu minhu lkalaam wuxuu lahaa soomaha waa isim iyo laba isim iyo isim iyo ficil aqal marki lagu yidhaahdo waa inta ugu yar maxaa jira markaas inta ugu yar maxaa maxaa kaloo jiraya in ka badanaa jirta soo maaha intii ka badneeduu shiiqu kuu sheegayaa keliya waxuu rabo inuu kuu sheegana wax dhibla ma aha wuxuu kuu sheegayaa mubtada iyo khabar markuu asmaada ka hadlayo ama wuxuu kuu sheegayaa mubtada iyo faacil sadama sada alkhabar ama wuxuu kuu sheegayaa mubtada iyo naa'ib ulfaacil sadama sada alkhabar soomaanan soo marin mubtada faacil iyo naaibulfaacil booskii khabarka daboolaya qaadanaya baabulmubtada walkhabaran kusoo marna mutamimaha wixii unbuu ka hadlay ama wuxuu sheegayaa ficil hal faacil qaadanaya yacni ficil faacil qaadanaya laakiin aan gudbayninoo laasima oo mutacadi ahayn wuxuu kaluu sheegayaa ficil qaadanaya faacil iyo hal mafcuul ficil qaadanaya faacil laba mafcuul ficil qaadanaya faacil saddex mafcuul wuxuu kuu sheegaya waxyaaba noocaasa wax dhib badan ma warkiisu waa aada u sahlan yahay wuxuu yidhi amaa itilaafuhu amaa kalaamka iska koridii min ismayn uu iska koraya falahu arbacu suwarin afar suuradood uu leeyahay ixdaaha afarta suuradood midood waxa waaye an yakuuna mubtada'an wa khabaraa labada ism inay noqdaan mubtada iyo khabar naxu zaydun qaa'imun jumladan maxay ka kooban tahay laba ismay ka kooban tahay mubtada iyo khabar wey athaaniyatu suuradda labaad waxa waaye an yakuuna inay noqdaan an yakuunaa aliftiiyay u noqonaysaa labada isim wey inay noqdaan mubtada'an mubtada wa faacilan iyo faacil sadama sada alkhabar booskii khabarka daboolay naxwu aqaa'imun azaydaani waxaan soo marnay mubtadaha markuu qaadanayo faacil sadama sada alkhabar inuu ictimaad leeyahay inay shardi ahayd soo maha hadda ictimaadkii waa kana aqaa'imun hadda maxaa ka horeeya hamzat listifhaam waa ictimaadkii ka mid ah azaydaani waxaa leedaa waa faacil sada masada alkhabar yuu faacil u yahay faacil wuxuu u yahay qaa'imu isim faacila isimka faacil yacmalu camala ficlihi soo maahay wa inamaa jaaza daalika arrinkaas wuxuu u bannaanaaday liannahu fii quwati qowlika maxaa yeeley wuxuu ku awood yahay hadalkaaga ah ayaquumu zaydaani labada zayd ma istaagayaan hadalkaasuu ku awood yahay aqaa'imun azaydaani iyo ayaquumu zaydaani isku awood waay maxaa yeeley qaa'imtan yaquum waa laga keenay haddii yaquumu laga keenan maxay camal falaysaa ficilka camalkiisu camal falaysa isku awood weeye marka wadaalika arrinkaasina kalaamun taamun waa kalaam dhammaystiran buu yidhi laa xaajata lahu uma baahna ilaa shay-in shay markaad tidhahda aqaa'imun azaydaani wax kaluu u baahan yaha ma leh wuu ka kaaftoomay mubtadahan khabar waa ka kaaftoomay waxaana ka kaafiyey faacilkan degay booskii khabarka fakadaalika haadaa kanna waa sidaasoo kale u yidhi wadaalika kaasi kalaamun taamun wey wadaalikadu ishaarayo ayaquumu zaydaani waa waa ficilkii faacilka ula jeedaa waa kalaam taama laa xaajata lahu ilaa shay-in aan waxba u baahnayn fakadaalika haada kanna waa la mid buuyi kan uu leeyahy waa la mid waa kee waa midka qaadanaya faacil sada masada alkhabar wuxuu la mid yahay ficilkii buu la mid yahay asigana wuxuu u baahan yahay malawe athaalithatu suuradda saddexaad an yakuunaa labada isim inay noqdaan weeye mubtada'an mubtada wa naa'iban can faacilin iyo naa'ibulfaacil sadama sada alkhabar booskii khabarka daboolay naxwu a madruubun azaydaani labada zayd ma la garaacaya liannahu fii quwati qowlika maxaa yeele wuxuu ku awood yahay ayudrabu zaydaan isimka mafcuul waxaan hadda ka hor soo marnay in laga soo qaatoo laga keeno ficilka muqayaru siiqaha ah soo sidaa ma ahayn ficilkaasuu ka yimid marka oo ficilkiisa hadda waa ka sheekha kuu tusaalaynaya ayudrabu azaydaani labada zayd ma la garaaca yudrabu waa muqayaru siiqa ficilkaas muqayaru siiqaha ayaa madruubtu ka timid ficilkaasi muxuu qaadanayaa muqayaru siiqaha muxuu qaataa naaib ulfaacil isimkiisa mafcuulna naaib ulfaacil buu qaadanaya isku awood wey waraabicatu midda afaraad midda afaraad muxuu ula jeedaa suuradda afaraad wey ilaa afar suuradood waayuu yidhi soo maha kuwa labada isim iska koraya afar suuraday leeyihiin suuraddii afaraad wey an yakuunaa waa inay noqdaan labadii isim isma ficlin wa faacilahu isim ficil iyo faacilkii ism ficil waa soo marnay aakhirka mutamimaha ism ficil amar ism ficil maadi ism ficil mudaaric intaba way jireen soo maha naxwu hayhaata alcaqiiqu fa hayhaata ismu ismu ficlin alcaqiiq waa ismu mowdic waa meel magaceeda wey hayhaata bimacnaa waa bacuda fa hayhaata ismu ficlin waa ism ficil waaye buu yidhi wahuwa bimacnaa bacuda bacuda ayayna la macno tahay walcaqiiqu faacilun bihi caqiiquna waa faacilkeeda wey isimka faacil yacmalu camala ficlih faaciluu qaadanaya marka bacuda ayuu la macno yahay hayhaata waa bimacnaa bacuda waa ism ficil maadi wey lafdigan hayhaata laftirkiisaan soo marnay kelimadan halkaa waxaa ku haray ama ku dhammaaday suuradaha ay iska korayaan labada isim labada isim marka suuradooda afarta waxaa weeye uun mubtada iyo khabar mubtada iyo faacil sada masada alkhabar mubtada iyo naa'ib ulfaacil sada masada alkhabar isim ficil iyo faacilkii soo afar ma aha afartaas afartaas suuradood ayuu iska korayaa labada isim labada isim afartaas iska koraan macnaha afartaa kama baxaan ula jeedaa wa amaa itilaafuhu amaa kalaamka iska koridii min ficlin wasmi ficli isim uu iska korayo falahu suurataani laba suuradood ayuu leeyahay ixdaahumaa labada suurada midkood waxa waaya an yakuuna alismu inuu isimka noqdo faacilan naxwu qaama zaydun wathaaniyatu suuradda labaadna an yakuuna alismu waa inuu isimka noqdo naa'iban cani ilfaacili mid faacilka naa'ibka ah naxwu duriba zaydun labadana waa waadixaan u malaynaya ficil iyo isim markii la tarkiibinayo ama iskoridooda waxay ka noqonaysaa laba suuradood ayay leedahay laba suuradood laga ta'liifiyaa suuradda koowaad waa ficil faacil qaadanaya suuradda labaadna waa ficil naa'ibulfaacil qaadanaya labadaas suuradood uu leeyahay wa amaa itilaafuhu amaa hadalka iska koridii min jumlatayni uu iska korayo itilaafuhu mar walba damiirkii u celinaysiin itilaafuhu ya kalaamkaa loo celinayaa wa amaa itilaafuhu ay itilaafu lkalaam waa kalaamka iska koridii uu iska korayo min jumlatayni laba jumlo xaggood falahu suurataani laba suuradood ayuu leeyahay aydan ixdaahumaa labada suurad midkood waxa weeye jumlatu shardi waljazaa'i jumlada shardiga iyo jazaaga wey aljazaa jawaabu shardiga buu ula jeedaa jawaabu shardiga soo jazaana lama yidhaahdo ayadii buu ka wadaa naxwu in qaama zaydun qumtu in qaama zaydun qumtu in shardiya baa gasha inta shardiyada ah laba ficil ayay jismisaa soo maaha kan hore waa ficlu shardi ka labaadna waa jawaabuhu wa jazaa'uhu qaama zaydun waa ficlu shardigii wey qumtuna waa jawaabu shardigii idan maxay iska kortay laba jumlo oo midna ay tahay shardi midna ay tahay jawaabtiiyo jazihi wathaaniyatu suuradda labaadna jumlataa alqasami wa jawaabihi waa labada jumlo oo dhaarta iyo jawaabteedii ah naxw axlifu billaahi allaan ku dhaaranayaa la zaydun qaa'imun zayd waa taaganyah markaad rabtay inaad adkayso khabarka zayd inuu taagan yahay inuu yahay khabar haabidahoo sugan ayaa waxaad ku ta'kiidinaysaa dhaar iyo laamta la gelinayo ayadana towkiid faa'iideynaysa axlifu billaah allaan ku dhaartay la zaydun qaa'imun axlifu billaah waa jumladii qasamka wa jumladii qasamka ee dhaarta axlifu wa jawaabtuna waa maxay jawaabulqasamka waa maxay la zaydun qaa'imun wa idan jumladan waxay laba jumlo ayay iska saaran tahay oo midna ay tahay qasam midna ay tahay jawaab jumlatulqasam iyo jumlatuljawaab labadaasay ka kooban yihiin jumladuna marka labadaas suuradood ayay leedahay markii laba jumlo la tarkiibinayo ama hadalka laba jumlo uu iska korayo labadaas suuradood ay leedahay wa amaa itilaafuhu amaa kalaamka itilaafkiisa uu iska korayo min ficlin ficil wasmayni iyo laba isim fa naxwu kaana zaydun zayd wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan oo kale way kaana zaydun qaa'iman zaydun waa isimkii qaa'imanna waa khabarkii soo maaha kaanana waa ficil meeshan waxaa yaalla ficil iyo laba isim baa taalla hadalku wuxuu iska saaran yahay hal ficil iyo laba isim wa amaa itilaafuhu waxaa kaloo la iska saari karaa hal ficil iyo laba isim haddii markaa laga hadlayo ficil hal mafcuul qaata haduu yahay ficilku hadduu yahay hal mafcuul mid qaata waa iska koreeya sida daraba zaydun camran daraba zaydun camran meeqay iska saaran tahay saddex way hal ficil iyo laba isim way waa la mid wa amaa itilaafuhu amaa hadalka yani hadalka itilaafkiisa ama iska koridii la iska saaraya min ficilin ficil wa halaathati asmaa iyo saddex isim fa naxwu calimtu zaydan munطaliqan oo kale wey calimtu waxaan ogaada zaydan zayd munطaliqan inuu yahay mid tegaya calimtu waa ficil iyo faacil zaydan waa mafcuulka koowaad munطaliqan waa mafcuul labaad ficilka marka jumladan waxay ka kooban tahay ama hadalkan wuxuu iska korayaa ficil iyo saddex isim wey isimka koowaad oo faacilka ah iyo laba ismoo mafcuula saddexdaas way wa amaa itilaafuhu amaa hadalka iska koridii min ficilin ficil uu iska korayo wa arbacati asmaa iyo afar isim fa naxwu aclamtu zaydan camran faadilan ficilkii calimtu laba mafcuul uu qaadanaya soo maahan markii hamse laga hormariyo hamsadan waxay soo siyaadinaysaa inay mafcuul saddexaad u qaato hamsada waxay soo siyaadinaysaa inuu mafcuul saddexaad u qaato sarfiga insha allah wuu tegi doonaa waxyaabaha ay hamsadu faa'iideyso ziyaadadeeday ka mid tahay marka la soo kordhiyo waxbay soo siyaadinaysaa waxyaabay soo siyaadaysa waxaa ka mid ah ficilku inuu awood u yeesho mafcuul dheeriya inuu qaato marka hore calimtu zaydan munطaliqan laba mafcuulay ahayd hadda saddex ayay noqotay maxaa yeele hamsadaa keenaysa midka saddexaad macnuhuna wuxuu noqonayaa markaa aclamtu waxaan ogeysiiye way marka hore anaa ogaaday ahayd hadda waan ogeysiiye way aclamtu zaydan zayd waxaan ogeysiiyey camran camar faadilan inuu yahay nin faadila waxaan zayd ogeysiiyey in camar yahay faadilan nin faadilaho wanaagsan inuu yahay ayaan ogeysiiyey aclamtu waa ficil iyo faacil zaydan waa mafcuulka koowaad camran waa mafcuul labaad faadilan waa mafcuul saddexaad wuxuu ka kooban yahay marka jumladan ama hadalkan wuxuu iska saaran yahay hal ficil iyo afar isim wey hal ficil iyo afar isim wey waana suuraddii lixaad lixdii suuradood uu shiiku sheegay suuraddii lixaad suuraddan wey wuxuu yidhi fa haadihi tani suwaru ta'liifi waa suuradaha hadalka uu iska koro ama kalaamka uu iska korayo wa aqalu itilaafihi inta ugu yaru hadalku iska korana min ismayni laba isim weeye oo min ficlin wasmin ama waa ficli isim kamaa dakartu sida aan soo sheegay xaguu kusoo sheegay matniguu kusoo sheegay wamaa saraxtu bihi waxaan caddeeyey oo ah min anna daalika arrinkaasi huwa aqalu maa yata'alafu minhu alkalaam waxa ugu yara hadalka iska koraya inuu yahay huwa muraadu naxwiyiina waa ujeeddada naxwiyiinta buu ku yidhi waxaan anigu caddeeyey wuxuu caddeeyey waa maxay oo ah min anna daalika arrinkaasi huwa aqalu maa yata'alafu minhu alkalaam daalika ishaarada xaggee u noqonaysaa laba isim ama ficliya isim waxa ugu yara hadalka iska kora inuu yahay huwa muraadu naxwiyiina ujeeddada naxwiyiintu taawa markay ujee naxwiyiintu ku leeyihiin hadalku wuxuu iska koraa laba isim ama ficli isim waxay ka wadaan inta ugu yaray ka wadaan ujeeddadoodu waa sidaa wa cibaaratu bacdihim naxwiyiinta qaarkood cibaaradooda tuuhimu waxay malo gelinaysaa annahu laa yakuunu hadalka inuusan ahaan uusan iska koraynin ilaa min ismayni ilaa laba isim mooye ow min ficlin wasmin ama ficli isme wax kale inuusan hadalka iska korayn ayay cibaaradooda malo gelinaysaa buu yidhi naxwiyiinta qaar ka mid a sheikhu halkan wuxuu nagu baraarujinayaa markii la leeyahay kalaamka ta'liifa imaanaya oo waa waxbaa la yska saaraa oo naxwiyiintu ay ku leeyihiin hadalka waxaa la yska saaraa laba isim ama ficil iyo isim macnaheedu ma ahan inaan wax kala tarkiiba aysan jirin oo intaas keliya hadalka la yska saaro ma aha ee waxay ula jeedaan inta ugu yar waayo waxa ugu yar ee kalaam markii laga hadlaya tarkiibkiisa uu ka bilowdaa ama waa laba isim ama waa ficil iyo isim farqigaa u dhexeeya marka in la yidhaahdo hadalku wuxuu iska koraa ficil iyo isim iyo laba isim iyo in la yidhaahdo waxaa ugu yar ficil iyo isim iyo laba isim farqi soo uma dhexeeya labada cibaaradood farqigaa u dhexeeya shiikhu wuxuu leeyahy ani waxaan ka cabira aqal kelimadda aqal baan ka cabiray aqal waa ugu yar soo maaha waxaa laga fahmayaa marka warkiisa inaysan ku koobnayn taaliifka laba isim iyo ficil iyo isime laakiin inta ugu yar ay tahay wayna ka badan kartaa oo hadda waxaan aragnay suuradahan soo aragnay wax badan ay ka badnaayeen soo maa meeshan wuxuu marka kugu baraarujy wuxuu yidhi naxwiyiinta horta ujeeddadooda waa sidaas markay ku leeyihiin laba isim iyo ficli isma hadalka iska koraa waxay ka wadaan inta ugu yar saasaa ujeeddada naxwiyiintu tahay waa meeshuu leeyahay huwa muraadu naxwiyiin ujeeddada naxwiyiintu waa sidaas laakiin naxwiyiinta qaar ka mida cibaaradooda ujeedkooda ma aha farqiga udhexeeya ujeeddada iyo cibaarada cibaarada naxwiyiinta qaar ka mida qofka akhriyaahi waxay u malagelinaysaa hadalka inaan la iska saari karin ilaa laba isim iyo ficil iyo isim mooye oo intaas keliya taaliifku ku kooban yahay saasaa dadka qaar laga yaaba inay ka fahmaan naxwiyiinta qaarkood oo uu ishaaraya shiikhu wuxuu ula jeedaa ibnulxaajib raximah ullah saaxibulkaafiya ibnulxaajib wuxuu leeyahay alkaafiya fi nnaxw wuxuu kaluu leeyahay ashaafiya oo fi sarfi ah kaafiyana naxwuu ka alifay shaafiyana sarfigu ka alife ibnulxaajib kaafiyadiisa shuruux badanay leedahay waxaa ka mid a sharax uu sharaxay nin la yidhaha radiyudiin radiyudiin oo afar mujallada oo uu ku sharxay culammada qaarkoodna waxay yidhahdaan kaafiyadu waa matni waa nadmina ma ahe waa hadal caadiya laakiin haddana cibaaraadkeedu waa adagya haaliban soomaalidu ma diraaseeyaan laakiin wadamada kale meelo laga diraaseeyaa jira oo ay ictimaadaan meesha bedelka alfiyaha hadda wadankeena la ictimaado mogtaa naxwaha iyo fani walbaba buldaantu waa ku kala duwan yihiin silsiladaha qolo walba silsilado gaaray leeyihiin oo ay u badan yihiin soomaalidu waxay u badan yihiin dariiqan hadda inta badan la maro oo ibnu caqiil lagu dhammaaday u badan yihiin qolooyin kalena wadooyin kaley maraan oo kaafiyahaas uu ka mid yahay inay diraaseeyaan ama ay qaataan marka saaxibulkaafiya ibnulxaajib ayaa cibaaro sidaan laga fahmi karo ka cabiray markuu ka hadlaya tarkiibka wuxuu rabaa marka ibnu hishaam inuu kuu caddeeyo arrintaas inaadan ku kadsoomin ujeeddaduna ay tahay inta ugu yar ee hadalku iska kori karo inay tahay laba isim ama ficil iyo isim intaa waa mafhuum aan malaynaa hadal aada u sahlan weey wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin